guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohmidaha ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay ka furtay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashooyinka cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa tilmaamay in guddiga uu wakhti gelinayo in la dhagaysto aragtida ururada siyaasadda saa la socotaan sharci weyna waxaa jira doorashooyinku baarlamaanka soo maray oo sidiisa in loo dhaqangeliya ay tahay laakiin sometimes fasiraadiisa waxaa laga yaabaa inay dhowr meeloo kala duwan qofbase u fasirto marka maadaama aan haysanno legal departmentsyadeenii iyo sharciyaqaanadii iyo guddiga u badan xibno badan oo galyaqaana ah waxaan rabnaa inaan isla fiirino exactly qaabka fasiraadda exactlyga ah oo aad rabtaan inaad usoo buuxisaan applicationkeena annagu waxaan u joognaa har iyo habeenna u taagannahay idinla garab taagannahay inaa idiin fududay inaad noqotaan ururo rasmi ah oo soomaaliya ay leedahay inaad marka ugu horeysa noqotaan insha allahu tacaala taa waxay idiin fududayn doontaa inaa xisbiyadii waaweynaayo dalka aad jaanis u heshaan inaad ka mid noqotaan saa la socotaanba faa'iidada aad leedihiin ay leedahay inaad noqotaan urur rasmia maalintii shahaadada aan idin siino ood noqotaan urur rasmi ah waxaad tihiin real stakeholderka soomaaliya siyaasadda dooda ugu weyn oo siyaasadda soomaaliya idinka hagahaya hal stage a idiin dhiman inaad noqotaan xisbiyada qaran oo waaweyn laakiin maalinkii shahaadada laydin siiyo oo shuruudaha ay soo buuxisaan xaqa waxaa u leedihiin inaad soomaaliya siyaasaddeeda jihaynta qayb ka qaadataan annagana taasaan diyaar idinkula nahay waxaan rabnaa maadaama atiin rugcadaa siyaasiyiin u badan dalka jecel raba dalka inay siyaasaddiisa hagaan inaan maanta ka faa'iidaysanno konfarensigan dood wadaaggan qaabka ugu fiicana u noqon lahaydeen urur rasmi ah iyadoo sharciga iyo qawaaniinta dalka u dhegan aan la dhinac marin insha allahu tacaala shirkan oo la xiriira wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyaasha doorashooyinka ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa uu ka socday magaalada muqdisho iyadoo ujeedada guddigana ay tahay in la dhagaysto aragtada iyo wax ku oolka ururada siyaasadda dalka